Cibraaniyada saddex iyo tobnaad jecelku walaalnimadu ha sii jiro ha iloobina inaad shisheeyaha marti qaadaan waayo sidaas qaar baa malaa'igo u marti qaaday iyagoo aan ogayn u xusuustaa kuwa xidhan sidii idinkoo iyaga la xidhan iyo kuwa la silciyey sidii idinkoo isku jirah guurka ha la wada maamuso oo sariirtuna yaynan nijaasoobin maxaa yeelay khaniisiinta iyo dhillayadaba ilaah waa xukumi doonaa dabeecaddiinnu ha ahaato mid aan lacag jeclayn oo waxaad haysataan raalli ku ahaada waayo isaga qodhiisu wuxuu yidhi sinaba kuu dayn maayo oo sinaba kuu dayrin maayo sidaas daraaddeed innagoo ku kalsoon waxaynu nidhaahnaa rabbigu waa kaalmeeyahayga oo anigu cabsan maayo bal maxaa dad igu samayn doonaa
xusuusta hoggaamiyayaashiinna idiin sheegay ereyga ilaah oo ka fiirsada waxa ka yimaada asluubtoodii oo iimaankoodii ku dayda ciise masiix waa isku mid shalay iyo maanta iyo weligiiba waxbaridda kala duwan oo qalaadu yay idinla tegin waayo waa wanaagsan tahay in qalbigu nimco ku taagnaado ee uusan ku taagnaan cunto tan kuwa ku macaamilooday aanay ku faa'idin waxaynu leennahay meel allabari oo kuwa taambuuga ka adeega aanay amar u lahayn inay wax ka cunaan waayo neefafka dhiiggooda wadaadka sare keeno meesha quduuska ah dembiga aawadiis jidhadhkooda waxaa lagu gubaa xerada dibaddeeda sidaas daraaddeed ciisena si uu dadka quduus ugaga dhigo dhiiggiisa wuxuu ku xanuunsaday irridda dibaddeeda haddaba aynu isaga ugu tagno xerada dibaddeeda innagoo qaadayna caaydii la caayay isaga waayo innagu halkan kuma lihin magaalo sii raagaysa laakiin waxaynu doondoonaynaa tan imaan doonta haddaba xaggiisa aynu had iyo goor ilaah ugu bixinno allabariga ammaanta kaas waxaa weeye dibnaha magiciisa qirta midhahooda laakiinse inaad wax wanaagsan fashaan oo wax wada wadaagtaan ha iloobina waayo allabaryada caynkaas ah ilaah aad buu ugu farxaa hoggaamiyayaashiinna addeeca oo ka dambeeya waayo iyagu waxay ilaaliyaan naftiinna sidii iyagoo jawaab ka bixin doona taas farxad ha ku sameeyeen oo yaanay qulubsanaan waayo taasu waxba idin tari mayso noo soo duceeya waayo waxaan hubnaa inaannu leennahay niyo wanaagsan annagoo doonaynaa inaannu wax kasta si quman ugu soconno oo aad baan idinkaga baryayaa inaad tan samaysaan in dhaqso laygu soo kiin celiyo haddaba ilaaha nabadda oo ka soo celiyey kuwii dhintay rabbigeenna ciise oo ah arrijidhka weyn ee idaha oo ku soo celiyey dhiigga axdiga weligiis ah kaamil ha idinkaga dhigo wax kasta oo wanaagsan si aad u samaysaan doonistiisa oo waxaa isaga ka farxiya ha inooga dhex shaqeeyo ciise masiix kan ammaanta leh weligiis iyo weligiis aamiin walaalayaalow waxaan idinka baryayaa inaad u dulqaadataan hadalka waanada ah waayo waxaan idiin soo qoray dhowr eray ogaada in walaalkeen timoteyos la sii daayey kan hadduu dhaqso u yimaado aannu idiin soo wada arki doonno igu salaama kuwa idin hoggaamiya oo dhan iyo quduusiinta oo dhan kuwa italiya ka yimaada way idin soo salaamayaan nimco hadan la jirto kulligiin aamiin